waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa gartay xildhibaan dalxa waxaa ku jirta siyaasiyiinta ruug cadaaga baarlamaanka waqti dheer kusoo jiray siyaasad soomaaliyeed aada ugu jiray hadda warbaahinta soomaalida adduunka oo dhan waxaa ku jirta oo ugu weyn wafdi beesha caalamka ahaa xamar ka soo degay kadib markii siyaasiyiinta soomaalidu ay ismari waayeen lagu heshiin waayo wixii meesha ka socday miyaysan soomaalida qurba joogta iyo kuwa dalkiiba wejigabax ku ahayn in siyaasiyiintii hadday kuwa yihiin maamul goboleedyo kuwa federaala iyo kuwa xildhibaanada adigu aad ka mid tahay in beesha caalamka uun laga sugayo inay wax walba soomaaliya ka jira iyagu furdaamiso wallahi waa su-aal wanaagsan aniga muddada aan ku soo jiray baarlamanka soomaaliyeed weliba ka shaqoo mid regional ah oo arab league ayaan ka tirsanahay annaga habdhaqanka madaxda soomaaliyeed ayaa caqabad ku ah ummadani wixii iyada ay ku heshiin lahayd ama inay iyada isaga timaado oo ay ku gaarto go-aan maslaxad ummadeed ku jiro haddii hogaamiye kasta isaga danta gaarka iyo tan reerkiisa keliya hadduu isku dayo inuu ka shaqaynayo ee ummadaha kale ee wax la wadaaga ee soomalinimadu in laysugu yimaado waxdan u aan in laga wada hadlo meesha laga waayo waa khasab inay dad kale ee aan soomaali ahayn inay jaanis u helaan in amuuraha soomaaliya iyaga faraha lasoo galaan fursadahana waxa bixiya waa dadka madaxda ah ee marka hore isku kooba talada dalka ama dadka qaarkoodna ayaga soomaalida ee xaqa ayaga ay leeyihiin duursiya sid bursiina wax ku raadiya iyo si aanan munaasab ahayn iyo waddo qalloocan u mara soo idinna soomaalida horey oga mahmaaday alifkaaga xumaada albakra ayuu ka maartay xumaadaa soomaaliya shalay ma ayan dhalan dowlad hadda ictiraaf raadinaysa iyo xorriyad doon ah maaha dalka dib u dhis uu u baahnaa waa burburay dowladdii maqaneed way soo noqotay raggii naftooda u horay ee u baaba-ay ee wax weliba iyo dhibaato ee usoo maray martibay ka yihiin talada dalka markaad fiirisid badi rag iska cusub oo fresh ah oo ayaga isku bahaysanayo wax inaanan garanayn iyo magacyo oo aanan horay loo maqal ayaa ummadda soomaaliyeed dhex ismaartay taagan oo inta fara badan waxa ayaga dadka kale adduunka ay u sheegayaann xataa aanan khibraddii iyo waayo aragnimadii ee loo baahnaa xilli wadankan uu u baahan yahay inuu ka gudbo marxaladihii uu soo maray aanan meesha oolin maamul goboleedyo iyo wada siman iyo dowlad dhex ayaa hal meel wada fadhiisanaya ayaa go-aan midaysan wada qaadanaya madaxweynayaal oo isku wada garaadaha aada moodid ayaa tala wada gaaraya iyo wasiiro oo isbarbaryaacaya oo adduunkii oo midna ka socdo maamul goboleedka laleeyahay maamul goboleedkii hebel ee reer hebel oo keliya uu ka hoos qarsan yahay sidii jabharihii oo efta keliya ee meesha soomaaliyeynayso waxaasi wax la mid a ayaa waxa wadanka jahawareerka ummadda geliyey kii niyad samida hayeyna inay su-aalahan oo kale isweydiiyaan keenaysa laakiin dadka soomaaliyeed isma diidana in badan oo jeclayn dowladnimadu way jirtaa oo ganacsato ugu badan ee xoog dhaqaalihii wadanka kuwii ku qaatay iyo kuwii ayaga ku hantiyeybo ayagana waxay uqalaaqi karaan iyo dagaalada kale ee dhinacyada kale ay ka wadaan nimanka ayagana nabadda lidka ku aha ee adduunyado dhan ka qaylisiiyey waxaasoo dhan dad wada jira haddii la heli lahaa waxunbaa meesha hagaagi lahaa laakiin mushkiladu maslaxad gaara ragga wata ayaa wadankani mas-uuliyaddeeda qaadaya ee dadkii waxbartay dadkii istaahilay qarannimada wadaniyiinta dadkii ahaa iyo intii mudnayd inay iyada meelaha qaarkood ay ka muuqdaan doonaya inay ayaga ay ku bedeshaan ragay ayaga isku kooxo yihiin ama dana gaara ka dhexeeya oo aan dan umadeedna sheekadooda haba yaraatee aanan waxbawaa garta xildhibaane hadda waxaad tiri baarlamaanka waxyaalihi uu ka wada hadlayay waxaa ka mid ahaa in doorashada aysan dhaafin labaatanka augosto labaatanka augosto hadda waxaa nooga hartay saddex bilood oo keliya marka maanta laga bilaabo waa xilligii waxaa la joogaa baan isleeyahay lasoo kala xuli lahaa dadka raba inay isu sharaxaan madaxweynenimado lakala shaandhayn lahaa oo lakala saari lahaa haddana weli waxaan lagu heshiin baxtaa baarlamaankii iyo aqalkii hoose iyo aqalkii sare marka ma kula tahay haddii la gaaro labaatanka augosto doorasho nooci doontaba ha dhacde in wax xalaalo ka soo bixi karaan wax kasto haddii daacad laga yahay laba usbuuc gudahooda ayay ku dhammaanaysaa xataa wax ka yar laakiin haddii meesha daacad aanan oolin oo dad danahooda gaarkaa ka eeganayo haddii ayaga wax laga sugo sanayaalna dhammaan mayso annaga arrintu meeshaan wax kasoo bilownayna waa garanaynaa soomaaliya markay burburtay dadkii under the scratch bilow zero dadkii kasoo bilaabay baan nahay maanta waa ku faraxsannahay heerka ay taagan tahay dadka saakiin nasiibka u galay inay ayaga ee airport shaqaynayo dekad shaqaynayso xamaronal ka baxayo laamiyadeeda ee gawaarida ee isku maartay ee hirdinayso ganacsiga oo wadooyinka waaweyn ee carwooyinka uu furan yahay furihii xamar loo dhiibay hadday ayaga ay hanan waayaan ee ummaddu ayaga ay gaarsiin waayaan meeshii kale laga sugaayay ee iyaga inay sii gaarsiiyaan ummad soomaaliya inay kula xisaabtanta kuwa ayaa laga doonayaa ilaa heer xamar laysku doorto madaxweyne lagu doorto lagu caleema saaro rag baa soo gaarsiiyey dhiigooda iyo maalkooda iyo dhaqankooda iyo kulli wixii ayaga naftooda maanta ee ayaga ay kusaysay iyo ku waaya xataa ubadkooda marka hadday ragna inay iskaga yimaadaan ina ayaga ay siday soo shaqo tageen oo kale ee iyaga dantooda gaarka ay ka eegtaan haddaanan sida annaga carab aanan la yeelin annagana xujooyin baan la imaanaynaa iyo haddaanan reer hebel la qancinin inta kalena maaragtay annagu maaragtay iyagana waxooda maaragtay bressure baan saaraynaa iyo sheekooyinka rakiiska ah ee fadhikudirariyada ee banaanka maaragtay ee lala taagan yahay ragga ayaga kasoo shidaal qaata hadday ayaga talada dadka ummadda ka dhexaysa sida ay tahay ee ayaga ay u qaataan ummadda soomaaliyeedna cadaalad saldhig looga dhigo oo qolo weliba xaqa ay leedahay ku ilaaliso ku ixtiraamto waxba halaabi maayo laakiin maanta haddii shalay federaala la qaadana la yidhi oo federaalkii cadaalad darro oo iyo reero iyo dad soomaaliyeedoo ayaga deegaan iyo cid meelay aan maanta oga badan yihin aanan jirin ee la yidhaahdo waxba kuma laha raggani annagaa maanta booska ku buuxinayno oo meesha aan qaadanayna si dadbani si toosba meesha ay timaado nin walba awooddiisa xafiiska hadduu u isticmaalo mid maaragtay sabartaaj ah waxay iska noqonaysaa waxa soomaaliya ee shalay meeshii ay ka timid weligeeda inay ka tegin amaba loo boqo mar kale inay iskuweerwan inay haddana mar kale inay qoryo isu qaataan oo ayaga qolo welibase isku soo saarto oo iyada ay adeegsato awood oo iyadana markaas lagu ictiraafo inay reer hebel waa jiraane halaga leexda la yidhaahdo ama sidaa waxa lagu siiyo inay gaarsiiyaan hanaanka ragga qaarkii ay ku fikirayaan ee dowladnimadu sida khaldan u fahmay ka waxaasoo idin baa la doonayaa in haddii ummadda soomaaliyeed laga horwareejiyo wax oo maanta soomaaliya ayaga isu diidan yihiin soomaaliya cadaalad bay u baahan tahay kulligood madaxweyne noqon maayaan kulligooda xildhibaano ma wada rabaan kulligooda wasiiro ma wada rabaan kulligooda ma wada doonayaan inay prime minister noqdaan waxa ay doonayaan waa cadaalad haddii cadaaladaasi la helo everything should be okay haddii la waayo weli far baa taagan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali